bismillaahi raxmaani raxiim salaamullaahi calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu kulanti waxaanoo wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijka bandhiga waraysyada qodobada aad ku dhegaysan doontaan barnaamijkana waxaa ka mid a qofkii labaad oo qaba safmaraha koronafirus ayaa maanta wasaaradda caafimaadka xukuumadda federaalk soomaaliya ay shaacisay in laga helay soomaaliya iyadoona ugu baaqday bulshada inay sameeyaan taxadar dheeraada sidoo kale qodobada barnaamijka aad ku dhegaysan doontaan waxaa ka mid a sidee ku faafaa safmaraha koronafirus sideese looga gaashaaman karaa waxaynu idihaynaa waraysi ku aadan arrimahaas oo wax badan aad ka ogaan doonto soomaaliya waxa ay guul weyn ka gaartay barnaamijka dayncabinta haddaba sidee bulshada soomaaliyeed uga falceliyeen iyo madaxda dowlad gobol waxaynu idihaynaa warbixinno iyo waraysiyo la xiriira arrimahaasi yaan la socdaalin oo hala joogo guryaha ayay ku talinayaan khubarada caafimaadka muqdisho ayaa lagu qabtay shir looga hadlayo yaraynta socdaalka aan muhiimka ahayn waxaynu idihaynaa waraysi arrimahaasi la xiriira qodobadaasi qodobo kale ayaad ku dhegaysan doontaan barnaamijka bandhiga waraysyada anigoo cismaan aadana ayaan idinla socodsiinaya mar kale kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijka bandhiga waraysyada qofkii labaad ee qabaa caabuqa koronafirus ayay shaacisay wasaaradda caafimaadka xukuumadda federaalk soomaaliya kaas oo safar ku yimid magaalada muqdisho iyadoona horey loo karantiilay haddaba waxaa arrimahaasi ka waraysanay wasiirka wasaaradda caafimaadka xukuumadda federaalk soomaaliya marwo fawsiyo abikar iyadoona faahfaahin ka bixinaysa qofkan labaad ee laga helay caabuqa koronafirus asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu saaka waxaan rabaa inaan soomaalida iyo bulshaweynta la wadaago in xaalad kale oo corona virus positive ah laga helay muwaadin soomaaliyeed oo waddanka yimid ee muwaadinkaas waa xaqiijinta shalay ayay noo timid xalay noo timid in ay yahay positive muwaadinkaas waa muwaadin aanan lahayn calaamadihii cudurka aysan ka muuqanin waa alxamdulilah ilaahay waxaan ka rajeynaa inuusan kusoo bixin marka muwaadinka dibadduu ka yimid waa dadka lahaayo oo karantiilka ku jira waxaan rajeyneynaa inuusan cudurka kusoo bixin waxaa lahayn doonaa intii analyse kale oo laba iyo saddex laga xaqiijinayo waa caafimaad qabaa wax calaamado ah kama muuqdaan xaalado badanoo saas ahaa jira uusan ka muuqanin qofka calaamadihii cudurka waxaan ilaahay uga baryaynaa inuusan cudurka kusoo bixinin waxaan rabaa bulshada inaan uga faa'iidaysto maanta wacyigelin ku saabsan cudurka sida looga hortago loo xakameeyo saa la socotaan waddankeenna xaaladda caafimaad waa iska liidataa waa waddan soo koraaya dhibaato badan ay haysata waxyaalaha aan ku dadaali karno guud ahaan bulshada soomaaliyeed waxa waa inaan cudurkaas ka hortagno sidaad la socotaan diyaaradihii waa la celiyey inta dhimanna waa lagu daba jiraa in la celiyo oo safaradii iyo socodkii waa la hakiyey waxaa kaloo la hakiyey goobihii shaqada oo laba sitimaan ayaa la fasaxay waxaa kaloo la hakiyey oo la fasaxay ardadii dugsiyada dhiganaysa ee jaamacadaha muwaadin kastoo ka yimaada meelaha khatarta ay ka jirto cudurka uu ku haayo waa la xakameynayaa waa la karantiilayaa ilaa iyo afar iyo toban beri ayaa la haynaya waa wax loo baahan yahay in la sameeyo sababtoo ah qofkina xaaladiisa in la xaqiijiyo haddii cudurka uu qabana aanan lagu daynin bulshada oo intii ka badnay uusan yacni uusan cudurkii qaadsiinin waa taxadar muwaadinada ku jira meelaha karantiilka waxaan ka baryaynaa inay noo dulqaataan ay nala sugaan ilaa iyo la xaqiijiyo in cudurka jirkooda uusan ku jirin waxaan rabaa inaan u sheega bulshada waxyaalaha ugu badan oo laga hadlayaa waxay ahayd in isku socodka iyo meelaha la isugu yimaado ha ahaadaan iskuulaad ha ahaadaan jaamacado ha ahaadaan xaflado totally in la joojiyo aadna loo yareeyo kulamada ay isugu imaanayaan dad ka badan shan iyo toban qofood in la kala dheeraado oo ma aragtay aan gacmaha la iska salaamin in aanan lays haggaraynin oo aan laysu haanyoonin cudurka waxyaalaha uu ku fido oo dhan waa la sheegay wasaaradda waa qaybisay raadiyayaasha waa laga sheegi doonaa wacyigelinta waxaan wada awoodno inaan samayno qof walbo annaga naga mid ah uu samayn karo waaye waa waa idin baryaynaa waxaan idinka baryaynaa in la dulqaato oo ilaa iyo intii amar dambe uu soo baxayo la yareeyo safarna la aadin meelaha waaweyn la isugu imaanin ardada guryaha lagu haayo haddii ardayga iskuulka iyo dugsiga laga celiyey uu guriga joogo laakiin bannaanka markuu u baxo ilmo kaloo badan uu la cayaarayo wax weyn ma aanan samaynin stil weli waxawaa ilmihii contact leeyihin waa kulmaya calaamadaha qofkii isku arko waxaa jira toban line oo magaaladan laga fuliyey gobolladana laga wada fuliyey qaarkood gobol kastana laga fulin doono waxay soo wacan karaan nambaradaas waxaa loo sheegi karaa waxa uu sameynaya qofkii iska dareema calaamadaha inuu wacdo taleefanka la hago qofkii xanuunka loo tago la fiiriyo haddii calaamadihii uu qofka leeyahayna in la xakameeyo la ogaado qofkaas ilaa iyo intii uu ka caafimaad qaba waa ku celinayaa mar walba soomaaliya walaalayaal waxaan idin leenahay ha la yareeyo salaanta meelaha cariiriga ayaan la isugu tegin gacmaha waxyaalaha ugu fudud oo lagu qaado waa gacmaha adoo taabtay qof cudurkii qaba meeshuu taabtay gacmaha ugu yaraan labaatan sakan in saabuun iyo wixii looga hortagaya jeermiska lagu dilo in lagu dhaqdo in la yareeyo socodka in qof walba gurigiisa uu isku xakameeya si asagana u badbaado qofkii kaleeto oo bulshada kalena uusan u gudbin cudurka waa cudur hadduu hal qof qabo qaadsiin kara ugu yaraan toban qof oo guriga joogto waa wax waajibna wada saaran culummo civil society takhaatiir qof allaala qof kastoo soomaaliya waajib ka saaran yahay inuu xakameeyo uu ka hortago cudurka in la kala dheeraado inaan lasa salaamin in nadaafadda lagu dadaalo gacmaha aad loo dhaqo qofka nadaafadda jirka iyo nadaafadda guriga iyo meelaha wasakhda biyahala uu iska hagaajiyo in guriga la joogo waxyaalaha waa waxyaalaha aad loogu xakamayn karo waxaad arkaysaan waddamo waaweyn oo naga dhaqaalo badan oo naga qalab badan oo caafimaadkooda naga horumarsan yahay in meydadkoodii maalin walba qaarkood toddoba boqol ilaa iyo siddeed boqol ay dhimanayaan waxa ugu horreeya waxa waaye waxay dadka iska indhatireen calaamadihii iyo sida lagu xakamayn karo oo ay ka kow tahay inaan laisdhexgelin in la kala dhowrsanaado ayaysan dadkaas aysan raacin fadlan ha la raaca wasaaradda caafimaadka tilmaamaha ay bixinayso waxyaalaha la samaynayo takhaatiirta ururka takhaatiirta soomaaliyeed oo si dhow ula shaqayso culamaa udiinka in la yareeyo bixitaanka aanan la bixin haddaysan muhiim ahayn laakiin loo baxa keliya wakhti yaroo uu qofka soo adeeganayo in goobaha la isugu tagaayo la joojiyo in ardada guriga lagu haayo oo la kala dhowrsanaado waa mahadsantihiin waxaan rajaynayaa ilaahay cudurka inuu naga qabto labada qof oo laga helayna ay ka yacni uusan ku soo bixin oo ka badbaadaan labada qof waa laba qof oo raga dibadda ka yimid caafimaad qabo ilaa iyo hadda waxaan idiin sheegayaa inay yihiin laba qof muwaadin oo dibadda ka yimid hadda korkooda uusan ka muuqanin cudurka ee keliya la jirkooda uu ku jira viruska ilaahayna aan ka rajaynayn inuusan ku soo saarin hayn doonna intii loo baahan yahay maalintii uu dhammaado wakhtigii loogu talagalay baaritaan kaloo zaa'id loo sameeya markay negative noqotona aan dayn doono wasalaamu calaykum waa tahay taasi waxay ahayd wasiirka wasaaradda caafimaadka xukuumadda federaalka soomaaliya marwe fawsiyo abikar nuur oo ka hadlaysay caabuqa coronavirus oo qof qaba laga helay muqdisho sidee ku faahfaaha caabuqa coronavirus sideese looga gaashaaman karaa caabuqan oo dhibaato baan ku haya caalamka si aynu wax badan uga ogaano saameynta cudurkan waxaan qadka telefoonka magaalada boorame kula xiriirnay doctor axmed buuxane oo ka mid ah khubarada caafimaad ee si dhow ula socday arrimaha caabuqan iyo saameynta uu leeyahay walaal bismillahi raxmaan raxiim wasalaatu wasalaamu calaa rasuulillah marka hore waan salaamayaa idaacadda iyo bulshadeedka ku xiran dhammaanteedba marka labaad xanuunkan coronavirusku waxa uu ku faafaa oo ugu xooga badan leh haddaynu barbar dhigno cudurrada caalamka cudurrada qaarkood baa biyaha ku faafa oo masalan goobaha biyaha ah markay soo galaan la yidhaahda biyahaasay soo raaceen sida kalooraha iyo wax lamida qaarkoodna waxay ku faafaan isku neefsiga ama qufaca iyo xildhisada wax lamida marka airbones baa dhahaayo tbga iyo waxaasaa ka mida kuwana waxay ku faafaan waxa la yidhaahdo wixii qofka xagga dambe ka yimaada saxarada iyo waxaasoo marka ama meel bannaan la dhigo diksi uu soo qaado ama qofkii uu nadaafadiisii hagaajin waayo oo uu mataqaanaa ayaa lagu qaadaa qaarna waxaa lagu qaadaa salaanta qaar waxaa lagu qaadaa isku tagga ama dhiig qofka lagu shubay ama isku tagga sida airiska oo kale wax lamida saa awgeed habaarqabahan cudurkan hadda soo baxay coronavirus calaamaadkaas aqlabkooda wuu wataa isagu dhinacaasuu ku faafayaa dalqankii afka ka soo go-ay iyo hargabkii iyo qufrigii qofku samaynayey waxa hawada gelin waa laga helay qofkii afkiisa hadduu taabto ama jirkiisa taabtona gacmihiisii hadday ku taabtaan waa laga helay qofkii haddii ay xagga saxarada waxaasi nadaafad fiican uu sameyn waayo intuu dhaqsan suuliga usoo kaco oo suuliga waxaa la rabaa dhitool iyo mataqaanaa janteel iyo wixii kale la heli kara tayr ha noqotay suulasha lagu soo nadiifiyo haddii lagu soo nadiifin waayo iyadna qofka labaad ee gala inuu qaado u badan tahay saa awgeed dhibka ugu badan ee ku faafo waxa weeyaan waa ilaa afartaa shay ee kala duwan saas awgeed waxaa loo baahan yahay markaa dadka markay ogaadaan xaqiiqada arrinkan ah in aada loo taxadiro waa qodobka koowaadee marka la leeyahay dadka kala fogeeya oo ururka daaya isku ururka dadku isu soo dhawaanshaha daaya sida goobaha waxbarashada goobaha cibaadada goobaha mataqaanaa maxaa yidhahdaa shirarka goobaha mataqaanaa qur-aan akhriska goobaha maaragtay maxaa la yidhaahdaa isboortiga yani intaas iyo wixii lamid ee bil xataa ha noqoto maxaa la yidhaahdaa xataa ha noqoto fadhi kudirarka lama ogola waayo qof keliya ku qufacay ku ag tahay wuu ka xoog badan yahay cuduradii hore cudurada hore cabir bay ku bixi jireen cabirka uu ka dheer yahay isagu maxaa la sideetan boqolkiiba waa lamid cudurada hargabka kuwa lamidka faafa wuxuu kaga duwan yahay labaatan boqolkiiba deg deg la caadi ah saas awgeed hal qof ayaa masaajid ama meel isboorti la joogo ama goob lagu shirayo ama goob dhalinyaro ama waayeel fadhi kudira kafsamayaan ama baar ha noqoto ama ha noqoto ayuu ku baabi'in karaa qof ka mid saa u waxaa leeyahay ka jooga salaantii baa leeyahay salaantii ka jooga oo qofka niyadda ka salaamo salaantii muslimka ku salaamo asalaamu calaykum waraxmatullahi dhe laakiin gacantaa ka salaami waayo gacantaada waxaa qofka bini aadanka ah soddon iyo afar jeer buu saaraa wejigiisa marka la cabiro ilaa afartan inta dhaxaysa maalintii intaa hurdana waa saaraysaa intaa soo jeedana waa saaraysaa marka haddii masalan qofkan gacmihiisa ay soo taabteen gidaar leh ama nadaafad xumo ku jirto ama sankiisa iyo balqankiisa ay soo wax uun ay dhacay jirka aad adiga aad salaanta marka adigana soo raacaysa dabeedna qaabkaa ah taabashada wejigaaga ama afkaaga ama sankaaga ayay haddana tii kalena ku raacaysaa kabacdina waaba intuu rabay inuu habdhista neefsashada jirkaaga uu ka soo galo marka salaantii saasa lagu leeyahay doctore salaanta waa fahanay oo qofku waa taabatay waa kala qaadeen meel xiran haddii inta qof ku qufaco qofkaas aana is arkin suuragal ma tahay meeshaas qof ka imaadaa inuu qaado cudurkan wuu cusub yahay weli baarid baa ku socota baarid xoogla ku socoto adduunka ah cilmi ahaan riseeryo xoogla adduunku ka wadaa laakiin cadayntii ugu horreysay waxaa loo maleeyay inuusan hawada ku faafin baaridii labad waxaa lasoo saaray shiinaha markuu xooga u dhacay in uu saddex saacadood ku jiri karo meeshaas qasilan uu ku jiri karo saddex saacadood haddana wuxuu soo dhigay ninka la yidhaahdo tedros adomon oo doctoorka haysta w h wasiirkii hore etoobiya ahaan jiray caafimaadka wuxuu soo dhigay oo baarid la sameeyey soo xaqiijiyey in qofku sideed saacadood hadduu qufuco ama himbiso wixii ka soo duulay ee hawada ay ku jirayaan sideed saacadood ilaa iyo wax lamida marka haddii qof meel xiran isu yimaado uu ku himbiso ama uu ku qufuco waxa weeyaan dhib badan bay yeelanaysaa waa runtaa saas yeelanaysaa dadka soomaalida waxay aaminsan yihiin maadaama soomaaliya cimiladeedu kulushahay darajo labaatan iyo lix ilaa soddon gaarsiisana ay ka jirto cimiladaas kulul inuusan koronaha kunoo ku noolaan karin ama uusan saameyn saameyn badan kugu yeelanayn arrintaas maxaa ka leedaha
arrinkaa way way xaqiijiyeen hadda waad maqlayseen zimbabwe nin dhalinyaro oo soddon jira ku dhintay oo weliba weriye ah waxa weeyaan afrikana hadda xanuunku hadduu ku bilaabmay markii hore kumaanu jirin waxay leeyihiin dhakhaatiirta ugu badan oo imika baarida sameeyey waxaa suurtagal in uu socodkiisa degdeg u faafayo meelaha qabowga ah inuu ka bedelmo waa suurtagal oo dibdhac ku yimaado waxay u bixiyeen waxay dhahaan warm weather can slow down the spirit bay dhahdeen waxay dhahdeen wixii hawada kulul diiran way degdegi kartaa baa suurtagal ah faafida degdega ah laakiin faafidii ma joojinayso inana joogti baan raadinaynaa marka hadduu labaatan qof ku dhacayay qofka qufaciisu ay yarayso toban yarayso xataa le tobanuna ku dhacday marka innaga tobanka xataa ma rabno dhibaatay keenaysaa marka macnaha way hoos degdegaysaa laakiin waxa weye wax wax joojiy ilaa hadda wax joojiya baalka lama hayo safmarahan dad badan waxay aaminsan yihiin in dadka waaweyn oon ay u dhintaan dhalinyarada iyo dadka ka yar labaatanka ama soddonka ka yar aan dhaho ay ka badbaadayaan arrintaasi xaqiiqa iyadana intaad ka ogtahay maya taas xaqiiqo maaha oo science ma aha macnihii dadka waayeelka waxa weeye xanuunkan wuxuu ku dhacaa sanbabada marka hore wuxuu ku dhacayaa inta hunguriga kabacdi wuxuu ku dhacaya sanbabada gaar ahaan tuumbooyinka hawada qaa ayuu ku dhacaya ay loo yaqaano broadcastka markuu broadcastkaas ku dhaco waa cariiri buu ka dhigayaa marka waxa wuu bararsiinayaa dhacaan buu ku furayaa nabaruu samaynayaa marka way bararayaan taas waxay keenaysaa markaa hoggii ama daloolkii hawadu ka gelaysay inuu aada u yaraado oo qofki neefsigiisu aada u adkaado waxna qaadan kari waaya marka qofkii masalan markaa waktigaas la joogo oo qofka niqasku aada u qabto oksijiintaa yaraata markay yaraato qalbiga ama wadnaha waxaa laga dalbadaa inuu garaaca kordhiyo markastoo oksijiinkaas wadnaha aada buu garaacaa marka qofkii marka wadna xanuunkuu qabay xizib baa xidhnaa qalila lagu soo sameeyey mayana waa lagu ogaa inuu cilad xagga wadnaha qabo wadnihii quwadda inta lagma shaqayn karo joogsanayaa marka marka dadkaas marka waaweyn bay badan yihiin qofka da'da ah macaanka qaba dhiikar kale waxa la midkaa way jiraan laakiin waxa weye wuxuu u hoos galayaa kaas laakiin macnaheedu maa wuxuu dilaa dadkaas hadda waxaa gacanta lagu hayaa kumano un kaloo aadamaha aadamaha ka mida oo dhalinyaro ah oo weliba wax bartay oo aqoon-yahana talyaaniga hadda masalan ooga loo soo qaadanaya dhakhaatiir neres gabdho yarar iyo wiilal yararoo hadda aqoon-yahanahoo si aanan loogu talagelin cudurkii markay daweynayeen ugu soo gutay dabadeedna markaasu ku leeday baa jooga waana kaaga sheekeynaya ninkan aqoon-yahankoo waryaha weyn ahaayo zimbabwe macruufka ahaa oo idinkoo kale waryacaana ahaa yani soddon jir oo dhamiba yani ragga dadkaasna waa socdaan laakiin number ahaan waxaa leeyahay qofka la helo oo ilaahay ka badbaadinayo waxa weeyaan waa ka badbaadaya laakiin ma kala socdo laakiin waxay u badan yihin dadka way badan yihin laakiin qof yar iyo qof yar ma beenay culammada qaar waxay ku doodayaan in cudurkan gaalada uu saameynayo dadka islaamka soomaalidu ay qayb ka tahana uusan saameyn ku lahayn taasi daraasad cilmi ku dhisan miya
cilmi kuma dhisan taas cudur waa cudur ilaahay qur-aankiisa wuxuu ku leeyahay واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة إلهي وحليهي كبقى أما إسك إلى لي فتنة عدي سميسي أن كل كان دون وإذا مذا إذنك حدي ما كشينها أي أي يعلان إيو خنسير وعذوك غير الشيء فتنة ذا كدلتي أدوك سوصاماني سامحاتي وإنك كم سوقات رسول الله محمد وقتك كبع الصحابة بدمي تريد بدمي dagaaladii ay galeen waktigii cumar waxaa kamid ahaa sham waa ku furtay sham waxaa laisku yidhaahdaa waa waxaa laisku oran jiray waa syria hadda urdun lubnaan falastiin dhulka intaa leego ilaah ayaa laisku oran jiray sham laisku oran jiray sham markay furteen oo qudus furteen oo dhulka ilaahay oo qurxu dhig fiicnaa galeen daacuun baa ku dhacay daacuunkaas wuxuu dilay معادي جبل وحوج إلي أو عبيد عامر الجراح أو عيدا كأي مسلمين بحي سبب الله تن إلى شنكم إلا صد كل بيكو عبر العلماء أما تاريخيها كمسلمين أي شيئان كل ما شاكوا بابعيي حتى حدا نقود دي دي كمسلمين بابا مالك مركا dee kuwaasaaba inaga islaamsanaa oo nebiga sal alay slam la kulmay oo masiibadaas ku dhacday rasuulkuna uu sheegay wuxuu yidhi meeshaa ku aragtaan maxaa la yidhaahdaa daacuun hagalina meesha ku maqashaan meesha aad qofka ku jira yuusua bixin marka hadda fidnada hadda cidda wadda oo masiibada wadda waa cidda kasoo baxaysa iyagu iyo dalalka ugu darna dhex jooga socota dhex socda bini aadanka oo diyaaraha soo wada raacaya waayo hadda baraasiil oo adduunyada ugu fog oo dhankaa u xigta latin america iyo australia halkaa u xigta iyo malaysia iyo maraykan oo nin walba qaarad tuka fog tuka fog uu joogo waxaa gaarsiiyey dhibkaa gaarsiiyey waa diyaarad weyn waxaa ka soo bixina meesha masiibada ka dhacday ayay ahayd marka saas awgeed diinta islaamka wada cadayshayba way cadayshay cudurkan muslim la deyn maayo gaalo la deyn maayo dadkii naga fiicnaa hadda wadamada adduunka bal masar iyo jaamacatul ashar oo culamadii caalamka ay joogaan bal sacuudiga day oo jaamacaddii madiine culimadii ay joogaan bal urdun day bal morocco day culimadii adduunka dhan baska tigtay nin waliba amarkii uu qaatay gaalkuma dhacaya muslimku hadda gobda ku haya marka markaa waa qof jaahila oo diinta ku dhiba rogotay qofkaasi xaqiiqad saas weeyaan walaal waxaa jira qowl dhow weyn baa jiro oo ah cumar mustafa radiallahu canhu baa ka dhaqso kasoo dhaqaaqay sham si uu ma uu gelin isagoo wafdiga ku socdo waana imaamkii muslimiinta isagoo ku socda ayuu ayuu ka soo noqday markaa saxaabadii baa kasoo degdegaya kusoo degdegaya madiina markaasuu dhahay cumarow ma qadarta dhacda ka baqaysaa buu dhahay markaasuu yidhi nasifu min qadar illahi ilaa qadar illahi sumaarkiis qadar illahina waan ka ordeyna qadar illahina waan ka ordeynaa buu waxa weeye wixii lagu amray oo rasuulkii baa sheegay wuxuu yidhi sal alay wasalam farxi min aljidaami firaarika alasadi war ka orod lidaa baalkii juudaanka oo cudur faafa ah markaas ahaa cudurkaas faafee khatarta ah ka orob oo sida aada libaha ugu orda ugu orob waa diinta ka mid a taxadir in la qaato in lais ilaaliyo in qofku mataqaana wax alla wixii cilad haddii kaleentada waxa weeyaan waa tahluka weeyaan qofku waa qof istahlukeynaya weeyaan marka waxaan u malaynayaa un qof ay diinta ku dabarroganti mooyaane waxa weeyaan haddii maanta la eego qof dhibaatadaa soo socota inaga qaban karaan ilaahun baa jira cid inaga qaban karta ilaah baa jirta laakiin markay dhacdana jaahil baan ha socon mayso waxaan leenahay muslimiinta iyo soomaalida oo boqolkiiba boqol muslima warwalaalayaalo waxa dhacaya wax yar ma aha dhagaalsiga ha la daayo waryaan la dhagaysanin waryaan la yaraysanin maanta waa maalinta loogu adag yahay loogu baahi badaya midnimo iyo inay dadku ummadooda hoggaankooda daba joogsadaan duruufo adag baa jira xaalad khilaaf lama wadi karo waayo waxaa laga yaabaa magaalooyinka masaajidada in la xilo hasi gudbina la yidhaahdo ogow oo markaad khilaafto ee cudurkii kusoo gaalay cudur kale cid kale gaarsiiso aakhira dambe ilahi wuxuu weydiin doonaa marka waxaan leenahay soomaaliyay masiibaa dhacday masiibaas horta allah inaga nabadgeliyo awooddeeda iyo quwadeeda ma lihin ilahay naga badbaadiyo laakiin horta dhib hadduu dhaco sidiisaa loo qaataa soomaali waxay tidhahdaa shar wax khayr wax kaama dhige dhimee shar u tooghay khayrka haddaa ku jirnaa nimcada waa ognahay laakiin masiibo soo socota aanu diyaargalayno
qurba joogta soomaalida inagoo eegeyna dalalka sweden waxaa ku dhintay ku dhawaad dhowr iyo toban qof ingiriiska sidoo kaleeto dad badan oo soomaaliya ku dhintay talyaaniga bukaano badan oo soomaaliya soo ritay iyo norway maxaa fariina oo dadkaa soomaalida aada gaarsiinaysaa walaalo qurba joogta hal hal baan horta ka codsanaynaa waxaan maqlayay ilaa daraad ilaa shalay nimankii aan la joognay oo yurubta ahaa dadkii meydkii markuu tirabati gubaayaan marka hadduu oday naga dhinto waa la gubaaya dadkii ina geeya fikir noocaasan maqlay niman masalaas masale xaaraana weeyaan ummadda muslimiinta ha dhibina annaga qalab ma haysano isbitaallo waaweyn ma haysano culaysku awalgiina saarnaa waa ogtihiin dalkeena haddaa idinka cudurkii qaba noo timaadaan idinku araansa meel laydinku duugo dee waa dhibila adigu ogtoonow inaad shahiid tahay oo rasuulku waa kii sheegay sal alay slam qofka qarqama oo biyuhu ay cunaan qofka dabka cuno gabadha isku mataqaana umuraacda ee ku dhimata umashii ku dhimata umuraacda qofka iyo daacuun ku dhaco dhammaan rasuulka wuxuu sheegay inuu shahaado yihiin ilaahay idinkii adigu haddii dab lagu gubay haddii lagu tuuriyo haddii lagu waayo shahiid baa tahay marka taa qadeegasho horta ha iimaanina marka kuwa mar labaadkana ee garaadki mahayintuso dalka isuudan waxa ka dhacay isuudan wararka haddaan hayno waxay ahaayeen inay dhinteen laba iyo labaatan qof laba iyo toban soomaali ahaayeen warkana soo gaaray intaasuu ahaa macnihi waa konton boqolkiiba in ka sarreysa ilaa konton iyo afar meelaasu gaaraysaa boqolkiiba dadka dhintay soomaalida u badan bay noqonaysaa dhibaata way dhacaysaa wuxuu soomaaliyeed ilaaliya awaamiirta qaata raadsada inaad fahamtaan cudurkaas uu faafayo dabadeedna walaalayaalow saas sameeyo amarada lagu siinayo qaata ilaahayna waxaan ka barayaa dhammaantoodba muslim oo dhan meel kastay joogaanba in ilaahay musiibada naga badbaadiyo innagana waxaan ku dhiirigelinayaa maamulada iyo madaxda iyo hogaanka ummadda iyo dadkii waxgarabka culimada in loo istaago iyo tijaartu in loo istaago arrinkan laga shaqeeyo absad tusaalaha ugu fiic ka mid ah dhalinyarada iyo dumarku inay wax qabtaan kaba soo qaadinaysaa waa in ambalaasyo la diyaariyo oo qofka soo hadlee dhaha warniya oo ku faacbadan baa jirna qaskaa qabto waa in lasoo qaado imika magaalada imika tusaale kasoo qaado soomaaliya gobol kasoo tegto muqdisho oo laga yaaba inay ku nool yihiin saddex milyan afar milyan maanta carab ee maanta tirada ka daatay dadkii waxaa xarumo loo sameeyo la ilaaliyo waxaa la rabaa amnigoodii la sugo in lasoo booqan la sugaa la doonayaa oo qofkaas hadday kiilaa u timaadana waa meesha technology-ga iyo qolyahan isgaarsiinta ay ka mid tahay hormuud ay ka mid tahay telecom ay ka mid waxaa la rabaa inay alifaan cilmi ay soo alifaan oo ka soo qad qofkii dardaaranka laga qoro oo mataqaanaa lagaga duubo mataqaanaa teleconference oo kaleto loo sameeyo qofkaan raximkiisii qaraabadii lagu xiro oo la waraysto xaaladiis intaan tii ilaahay tiisa keenin macnihi waxa weye wax badan oon aqoon lahayn oon qaban karnaa jirta markaan saashano waa dhiiri gelinaya dhammaan ummaddu inuu wada kacdo ilaahayna aan barin inuu ilaahay naga weeciyo oo hawaday naga marin waa tahay kaasi wuxuu ahaa doctor axmed buuxane oo ka mid ah khubarada caafimaad ee soomaalida oo ka hadlayay sida uu ku faafo cudurkan soomaaliya waxa ay guul weyn ka gaartay barnaamijka doon cafinta waxaa soo dhoweeyey arrintaasi aadna u bogaadiyey madaxda dowlad goboleedyada qaar ka mid a madaxweynayaasha maamul goboleedyada hirshabeelle maxamed cabdi waare iyo madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed cabdicasiis xasan maxamed laftagaren ayaa ka hadlay arrintaasi waxayna soo dhoweeyeen guushan weyn oo soomaaliya ka gaartay deen cafinta runtii sharaf iyo suncad iyo wanaag iyo horumar bay u tahay soomaaliya horey baa loo socday waxaa muuqato dowladnimo iyo sharaf iyo karaamo iyo horumar laga gaaray dhaqaalaha waxaan kaloo rabaa halkaan inaan uga hambalyeeyo shacab weynaha soomaaliyeed guusha u soo hoyatay maanta inaan idhaaha hambalyo bismillahi raxmaan iraxiim waxaan maanta aan isugu kiin yeeray inaan idii muujiyo sida aan ugu faraxsannahay u soo dhoweynayno barnaamijka deen cafinta oo runtii maanta la gaaray milestone ama meel aada muhiim u ah waxaa runtii sharaf noo ah dadaal dheerna loo soo galay dadaal runtii aan loo kala harin ha ahaato dowladda qaybaheeda kala duwan fulinta baarlamaanka maamul goboleedyada ganacsatada in maanta la gaaray boyntigii go-aan qaadashada ama waxa loo yaqaano decision point oo soomaaliya deyntana looga cafinaayo qaybna ay uga noqonayso bulshada caalamka iyo sistamka dhaqaalaha adduunka haddii muxuu ahaay aan dhammaystirno broseskaasne albaabo fara badan oo soomaalida wax weyn u ah u ah muxuu ahay dhaqaalaheeda u ah muxuu ahay arrimaha bulshada u ah ka qayb qaadashada muxuu ahay sistamka ganacsiga adduunka inay noo furmi doonaan maantana runtii isteeb xoog leh ee la gaaray faa'iidada noogu jirta barnaamijkaas waa xagga dhaqaalaha xagga arrimaha bulshada iyo xagga maalgashiga xagga muxuu ahay dhaqaalaha albaabkii ugu horreeyey oo ahaa inaan la macaamilno hay-adaha u qaabilsan ee maaliyadda adduunka sida bangiga adduunka iyo muxuu ahay i m f ama hay-adda lacagta adduunka inaan maanta ka nahay xubin la aqoonsan yahay adduunkuna istaabkaasoon la qaadin cid kastoo doonta inay ama wax nala qabato aysan u furmeen oo qof kastoo aad u tagto marka hore oo kondishanka kugu xidhaa ay tahay world bank iyo i m f ta xiriirkiina soo wanaajiya in qayb muhiima oo deynta maantana laga cafiyey in broseskii aan bilaabayno completion pointigana insha allahu tacaala annagoo sida hadda aan u soconno ama trajectoryga aan ku soconno haddaan kusii soconno muddo saddex sanaa dowladda soomaaliya deynta laga wada cafi doono albaabo fara- fara badan oo dhaqaalana ay noo furmi doonaan arrintaas aas aadaan usoo dhawaynaynaa waa ku faraxsannahay qaybtii aan ka- aan ka ahayn maamulka hirshabeellena aadaan ugu faanaynaa Eh, runtii dood badanaa ka jirto deynta ma la cafiyey lama cafin ma la khafiifiyey see la yeelay waxaan rabaa inaan si kooban aan arrintaas aan muxuu ahaa aan uga hadlo Een, kun iyo sagaal boqol iyo sagaashan iyo lixdii ayaa eh, hay-adaha eh, i m f ta iyo world bank waxay bilaabeen barnaamij la yidhahdo h i p c h i p c waxa waaye highly indented poor countries initiative hindise deynta looga cafinayo ama looga khafiifinayo wadamada muxuu ahay een, aadna muxuu ahay deyn badan u qaba faqiirna ah saddex broses ayaana loo kala qaybiyey broseska koowaad waxa waaye in i m f ta iyo world banka horta xiriirkii la wanaajiyo oo albaabkii laga bilaabayo ayaga waaye hadda ka hor waxaan ahayn dadka kooran sistamka adduunyada aan muxuu ahay ka qayb ahayn bangiyadeenu adduunyada ka xiran elsi aan la furi karin muxuu ahay adduunyada aan lala ganacsan karin wadanka aan la maalgashan karin steebka koowaad marka waxa waaye i m f ta iyo world banka inaan tacaamul la sameyno oo aan la eh, muxuu ahay een- een- aan aan la dhiilgarayno qaybta ku xigta waxa waaye deymankay ayagu nagu lahaayeen oo runtii eh, muxuu ahay qaybta ugu ugu muhiimsan ah in la bixiyo qaybtaas waa la bixiyey eh, runtii dadaal eh, dowladdu ay u gashay wadamo saaxiiba iyo deeqaxyaal badanna ayna damaanad qaadeen ayaa lagu bixiyey ilaa iyo hadda hal bilyan iyo toddoba boqol ayaa la baxshay oo ah qaybtii ah eh, muxuu ahay wadamadaas eh, ay hay-adahaas i m t world banka waxaa hadda ku xiga qaybtii muhiimka ahayd oo ah wadamada laysku yidhaahdo paris club eh, oo wadamada reer galbeedka u badan deyntay nagu lahaayeen norway ingiriiska maxuu maraykanka faransiiska waxay nagu lahaayeen ayadana meel fiicanay maraysaa waxaan rajaynayna waxaan nagu xirano qodobada nagu xirano waa inaan uun hagaajino maamul wanaagga Eh, waa maqlaysa inaan u malayna ra-iisul wasaaraho ka hadlaayo sagaashan iyo afar shuruud ayaana lagu xiray shuruudahaas badankooda waxay u badan yihiin maamulka maaliyadda eh, la dagaalanka corruptionka sharciyadoo la dejiyo eh, dakhligoo kor loo kor loo muxuu ahay kor loo kor loo qaado dakhligoo si fiican loo maamulo qaybta ugu muhiimsanoo lagu lagu qarash gareeyo ee arrimaha bulshada qodobadaas haddaan saas sii wadno baris kalaabna way naga cafi doontaa deyntooda Een, in kastoona laga cafin haddana macnaha ee loo leeyahay diintii waa la cafiya waxa waaye tusaale ahaan hadday diyaarad ranweyga ay taagan tahay oo matoorada la shido oo la oo yani ay ku cararto ranweyga waxaa jirta boynti hadday gaarto diyaaraddu way kacdaba yani inay kacda le waayo ma joogsan karto inkastoo marka ranweygii aan aan weli saarannahay oo ranweygii aan ku cararayno critical pointigii take ofkaan joognaa in dhibaata dhacdo oo jidka aan ku soconno waddanku ka leexdo oo mashaakil kale ay dhacaan oo yacni muxuu ahay ballamadii aan qaadna aan ka baxno oo dhibaata dhacdo ma ogiye ee ma muuqato wax in deyntaas la cafiya naga hor istaagayo saasaa marka loo leehay deyntii waa la cafiyey laakiin deynta cafinteedu waxay dhammaanaysaa markaan gaarno completion point ee qaybta ugu horeyso decision pointigan haddaan gaar deyntu saddex shay oo waaweyn ayay waddankeena kusoo kordhinaysaa dadku waxay focuska saaraan amay tooshka ku ifeeyaan dowladda xaggeeda waxaa ka muhiimsan saameynta ay ku yeelan doonto ganacsatada iyo business community-ga oo suurtagal ay noqon doonto inay maalgashi raadsadaan inay shirkada la xiriiraan inay ayagu soo qaataan deyn ay waddanka ku maalgeliyaan maalan een, waddankeenna ee, yacni diaasbarada guryaha ay dhisteen iyo howlaha ay maalgeliyeen darteed hanti fara badan baa waxaa noogu jirta maalan real estate guryo fara badan oo waxaa arkaysaa malaayiin doolar lagu dhisay oo oo yacni cid degan iyo aan aysan jirin ijaar yar laga qaado markii ugu horeysa waxaa suurtagal noqonayso gurigaada inaad intaad damaanad dhigato bangiga lc ka furato bangiga aad sokor uga soo iibsato brazil gurigaada kuugu yaal garowe gurigaada xamar kuugu yaal gurigaada kuugu yaal qoryooley gurigaada kuugu yaal kismaayo inaad muxuu ahaa intaad rahan bangiga u dhigato lc ku furato lcgaas aad wax kusoo iibsato waxaa kaloo oo muhiima oo muxuu ahay noo suurtagal noqonaysa mar dhow inaan qayb ka noqono hay-ad la yidhaahdo oo miga waxa waaye multilateral investment guarantee agency oo world bank ku leeyahay oo ah hay-adda damaanadda u qaada maalgashiga hadda waddankeena waa laga cabsi waa laga cabsi qabaa political riskia looga cabsanaa amni daraa looga cabsanaa waxaa suurtagal noo ah in aan hay-addaas intaan ku biirno waxaa insurance aan u qaadano horta muhiimadda ugu weyn iyo faa'iidada ugu weyn oo naga soo geli doonta waa taas waaye waxaa kaloo suurtagal noo ah awal waxaan ka shaqayn jirnay samafal iyo mashaariic yaryar iyo inaan mashaariic waaweyn oo jidad leh oo dekada leh oo eerboora leh in la maalgeliyo wadankan soddonkii sano oo dhibaatadu ay ka jirtay waxaa burbur jidadkiia ku dhacay shan iyo labaatan kunoo kilomitr ayaa u baahan in la dhiso shan iyo labaatan kunoo kilomitr sida hadda aan nahay annagoo ah ma u helayno maalgelin tan ugu dambaysa waxa waaye xagga muxuu ahay oo conditionskana ka mida qodobada laisku xiray ka mida in deyntaasi laga qafiifiye darteed lacagaha ama aan raysgarayn doonno ama dee qabxiyaasha aan ka heli doonno inaan ku jihayno arrimaha bulshada sida waxbarashada sida caafimaadka sida amniga sida muxuu ahay ii sheeg wax soo saarka beeraha marka faa'iidooyinka ay leedahay deyn cafintaanu waa ka weyn tahay deyn la cafiyey iyo deyn la qaadanayo deyn qaadashadu kama duwana dowladdu qofka shaksiga kama duwana haddii adiga deyn lagugu leeyahay oo bugaagta lagaa xiro oo meel aad deyn ka qaadata aada weyso horta waa in deyntii hore aad aad aad si un iskaga maarayso inaad deyn qaadato kale iyo inaadan qaadan aday kugu xiran tahay waxay kugu xiran tahay inaad deyntan maalan sida hore u sheegay badankeedu wuxuu u badnaay dagaalkii qabooba taangiyo hub diyaarado waxyaala lagu soo gaday oo deyn lagu soo qaaday hadda annaga xaaladaas ma joogno waxaana laga rabaa deynta aan qaadanayno inaan u isticmaalno maalgashiga inaan u isticmaalno kaabayaasha dhaqaalaha inaan u isticmaalno arrimaha bulshada caafimaadka waxbarashada marka deyn waa qaadanaynaa oo systemka adduunyadan ka mid nahay laakiin deyntaasu inay noqoto deyn dadka faa'iido u leh waa qodobadana lagu xirana waa ka mid tahay annaguna waa inaan yani mataqaana mas-uuliyad ahaan aan hubinaa in aan yani dowlad wanaag iyo daahfurnaan iyo kala hordhigid sida danteenna wixii ku jirto inaan hubino deyntaasu inaysan khasaarin horta runtii maalgelinta ugu badan oo maamul goboleeday gelaysaa oo oo runtii hadda dowladdu waddankao dhan ay dowlad u tahay annaga waxaa waxaa waxaa dan noogu jirtaa inaan maalgelin u halno warshadda snaibiasa inaan maalgelin u halno warshadda balcad inaan warshad u halno warshadaha suufka dekadaha inaan dhisno jidadka inaan furno horta meesha deyn cafinta faa'iidadeeda laga dareemi doono oo muxuu ahaay dadka noloshooda ay iska bedeli doonta oo maamul goboleedyada waaye waana sababta aan u soo dhaweynayno muxuu ahaay arrintan arrinta kale oo xiriirka ka dhexeeya deeqda iyo deynta wadan deeq ma ku horumaro musaacado la siiyo oo deeqa oo samafal iyo ma ku horumaro wadan wuxuu ku horumaraa maalgashi dadkiisa iyo dadka maalgadashaayaasha adduunka ahu ay wadanka intay u laha jecloodaan maal gashtaan waana jidkii ugu horreeyay oo arrintaas lagu galayo runtii waxaan kusoo gabagabeynayaa yani arrintan deyn cafinta inaan la siyaasadayn runtii wax badan oo ama dowladda dhexe ama dowlad goboleedyada lagu dhaliili karaa jiro bini aadan waay qofkuba hadduu shaqeeyo wanaagsana waa qabana waxna waa lagu dhaliilaa dee broseskan dhaqaalaha iyo broseskan la maray runtii waa broses ka weyn siyaasad waa broses ka weyn mucaarad waa broses ka weyn muxaafad waa broses ka weyn dowlad goboleed iyo dowlad dhexe waa sababta iyadoo khilaafaad fara badanu ay jiraan maamul goboleedyadu ay qayb uga ahaayeen broseskan dhammaantood oo stebkii ugu dambeeyey ama tallaabtii ugu dambeysay ay ahayd shirkii wasiirada arrimaha maaliyadda ee dowladda dhexe iyo dowlad goboleedu ay isugu tageen magaalada addis ababa oo go-aankii ugu dambeeyey ay ku qaateen marka waxaan ugu baaqayaa dhammaan ummadda soomaaliyeed ganacsatada maamul goboleedyada muxuu ahaa inta danaynaysa horumarka iyo wanaagga soomaaliya arrintaanu waa arrin wanaagsan mudan in la soo dhoweeyo annagaa marka waxaa nala rabaa dhammaanteen inaan ka tashanno sidii aan wanaag uga miro dhalin lahayn haddii anagu wanaag aan uga miro dhali weyno oo deenaa la cafiye keliya aan gacmaha is saaranno horumar laguma gaarayo inaan ka miro dhalinno oo aan jidkaas la falay aan si fiican u qaadno annagaana laga rabo waa tahay codadkaasi isku xigay aad dhegaysateen waxay ahaayeen madaxda dowlad goboleedyada maamulada hirshabeelle iyo koonfur galbeed oo soo dhoweynayay guusha soomaaliya ay ka gaartay barnaamijka dayn cafinta yaan la socdaalin oo hala jooga guryaha ayay ku taliyeen khubarada caafimaadka muqdisho waxaa lagu qabtay shir looga hadlayo yareynta socdaalka aan muhiimka ahayn si aynu wax badan uga ogaano shirkaasi iyo waxyaabaha looga hadlay waxaa goordhoweed qadka telefoonka iigu waramay wasiirka wasaaradda gaadiidka iyo duulista hawada xukuumadda federaalk soomaaliya moxamed cabdulaahi salaad oomar isagoona faahfaahin ka bixinaya shirkan iyo ahmiyadda uu leeyahay
waxaa kale oo shirkaasi dhammaadkiisa aan isugu imaanay dhammaan wasiirada ka socotay iyo representativeka ka socday maamul goboleedyada hay-adda socdaalka iyo jinsiyadaha dhammaantood halkan ayaan ku kulannay iyo qof alla qofkii ay khusaysay xafiiska ra-iisul wasaaraha dhammaan waan kulannay kulankeennana wuxuu ku saabsanaa sidii loo xakamayn lahaa socdaalka aanan muhiimka ahayn dadka soo gelaya waddanka ka soo gelaya xuduudaha wixii aan ka samayn lahayn strategy midaysan inaan ka samayno innaga oo ka taxadarayna faafitaanka cudurkan coronavirus sida aada la socotiin cudurkan originkiisa ma aha waddankeena iyo africa midnaba ma aha meel ayuu kasoo bilowday laakiin wuxuu ku yimid waddamadan kale socdaal ayuu ku yimid marka waxaan doonaynaa in socdaalka aan xakamayno innaga oo aanan albaabadoo dhan aan xirin marka talo dheer ayaan galnay muddo dhowr saacadood ayay wada hadlaynay waxaana kasoo heshi waxaana ku heshiinay oon soo saari doonaa insha allah tacaala qodobo muhiim u ah innaga oo ka fikirayna sidii ummadda soomaaliyeed wax alla wixii muhiim ah inay isku socdaan isugu socon lahaayeen innaga oo diyaaradaha dhammaantood aanan aanan la xanibin haddana sidii loo ilaalin lahaa cudurkaasi ee coronavirus waxaa cad in xuduudo dheer aan la leenahay waddamo kala duwan dhinaca badda iyo dhinaca dhulka intaba intaasi intuu kasoo galo qof usoo tahriiba waddankiisii qof waddankiisii yimid xakamayntiisa waad ogtihiin way adag tahay laakiin sidii aan cudurkana ku xakamayn lahayn iyada oo dadkiina ay waddankooda imanayaan marka waxaan runtii ugu baaqaynaa ummadda soomaaliyeed ee jooga waddamada dariska ah ama xuduudaha isticmaalaya inay kasoo galaan in ay joogaan meelaha ay joogaan inta cudurkani runtii uu socdo oo aan ilaalino socodka aan yarayno hadduu ilaahay ka raalli noqdo xamuulka aanan ahayn raashiin iyo dawo iyagana xuduudaha intuu kasoo galo waddanka dhexdiisa rabo inuu si local ah uu u socdo isagana shuruuc ayaa ka degan shuruucdaas ayaa marsiinaynaa kuwa badda ku mashquulsan inay keenaan xamuul aanan ahayn raashiin iyo dawo iyagana sidoo kale hadda oo kale xilligan waa xilli adag waxaa loo baahan yahay in la xakameeyo waxyaabaha aanan muhiimka ahayn oo cudurna inoo keeni kara dhammaanteen marka ummadda soomaaliyeed waxaan ugu baaqaynaa inay dhammaantood isgarab istaagaan xilligan runtii sida ay hadda maamul goboleedyada iyo inta hay-ad ee shaqayso ay arrintani khusayso oo dhan ay u samaysteen xiriir joogto ah oo ka baxsan siyaasadda wada shaqayn iyo ilaalinta amniga iyo caafimaadka dalka dalkeena iyo dadkeena aan ka shaqaynayno sidaasoo kale dadweynahana inay noo garab istaagaan oo xamuulka noo soo gelaya waddankeena micnaha lahayn inaan iska ilaalinno xidix xun baa lagu jiraa cudurkan iskama celin karno waad ogtihiin ilaahun baa naga celin karaa marka waxaan ummadda soomaaliyeed ugu baaqaynaa in ay xamuulkaasna naga ilaaliyaan iyagana socodka ay naga yareeyaan si shaqadeenna ay inoogu fududaato wax alla wixii kale ee kasoo baxay heshiiskaasna waan soo saari doonaa laakiin waxaan aad iyo aad iyo aad ugu faraxsanahay oon welina arag wada shaqaynta rasmiga ah ee daahfuran ee ka dhexeeya hay-adaha ay khuseysay iyo maamul goboleedyada iyo wasaaradaha oo dhan ay khuseysay ayaan runtii aad ugu faraxsanahay insha allah tacaala waana soo saari doonaa iyada oo qoraal ah wixii heshiis
bulshada soomaaliyeed ee ku nool gobolada dalka ayaa si weyn u soo dhoweeyey barnaamijka deyn cafinta guusha ay soomaaliya ka gaartay haddaba waa kuwan qaar ka mida bulshadaasi oo ka hadlaya arrimahan deyn cafinta iyo guusha ay soomaaliya ka gaartay arrintaas runtii horumar kale ay ku tilaabsatay dowladda federaalka ugu horeeya madaxweyne cabdulaahi maxamed farmaajo iyo ra-iisul wasaare xasan cali kheyre iyo wasiir beyle oo runtii aad iyo aad dadaal ugu galay arrintaasi hambalya idin leenahay dhammaan dowladoo dhan iyo maaragtay dhibaanada iyo maaragtay dadka u shaqeeyaba dhammaantood annagaan ka mid nahay dhammaanteen waxaan leenahay hambalyo waa isku hambalyaynaynaa meel walba aynu joogno waxaan leenahay arrintaas arrin aad u weyn u wanaagsan weeye hambalyadaasna insha allahu tacaala waxaan rajaynaynaa isla sanadkan gudihiisa in maaragtay horumarkii iyo barwaaqadii noo furmi doonto maadaama muddo dheer aan u xadhibnayn arrintaasi waan rabnaa insha allahu tacaala aad iyo aad baan usoo dhaweynaa waan ku faraxsannahay bismi illahi raxmaan raxiim aad iyo aad maanta annagoo ah dhallinyarada gobolka mudug waxaan ugu faraxsannahay deynta loo cafiyey dowladda soomaaliyeed taasoo ay hormuud u tahay madaxweynaha maxamed cabdulaahi farmaajo iyo ra-iisul wasaare xasan cali khayre iyo wasiirka maaliyadda wasiir beyle oo runtii aad iyo aad isugu xil saaray in soomaaliya deyntii lagu lahaa oo ahayd mid aad iyo aad u badan laga cafiyo horumarkaas ee dowladda la timid aad iyo aad baan ugu faraxsannahay haddaan nahay dhallinyarada ku nool gobolka mudug bismillaah magacaygu waa cigaal cabdulla cilmi ku nool magaalada beledweyne caasimadda gobolka hiiraan waxaan aad ugu faraxsanahay juhdigii iyo dadaalkii ay bixiyeen dowladihii hore oo madaxdii hore ee dalka soo martay sidoo kale madaxda hadda joogtan ay dhammaystirtay uu hogaaminayo madaxweyne maxamed cabdulaahi farmaajo oo dadaal dheerina uu ka qaatay ra-iisul wasaaraha qaranka soomaaliyeed mudane xasan cali kheyre diinaafinta xalay waxay ii ahayd farxad aad iyo aad u weyn waa inta hurdadii hore aan u seexan jiray jiifkii ahaa iyo xalay tii aan seexday labay kala ahayn waayo markii hore qofka markii deyn lagu leeyahay ma haddii uu jiifto ama uu markaas istariix ku hurdaa ma suurtogelayso waayo deynka lagu lahaa soomaaliya waa mid aniga laygu lahaa waxaan aad iyo aad ugu hambalaynaa dowladda federaalka soomaaliya madaxweynaha ra-isul wasaaraha iyo wasiirka arrimaha dibadda wasiir cawad oo aan ruhanti ah nin aan la hilmaami karin oo dadaal badan u galay iyo dhammaan shacabkii ka qayb qaatay
magacaygu waa aadan axmed maxamuud lagu naanayso aadan qoosh runtii waa su'aal muhiim haddii la weydiiyo dadweynaha deyn cafinta soomaaliya muhiimad weyn ayay leedahay runtii waxay ka mid ahayd deynta lagu leeyahay soomaaliya waxyaabaha dalka ragaadiyey dhibaatooyinka ummadda saameeyey qayb bay ka mid ahayd runtii waxaan leenahay waa guul ee ummadda soomaaliyeed ay gaartay mar haddii deyntii laga cafiyey waxyaabo badan oo deyntaas dartarkeeda u xayirnaa oo dalka u qaqabnaa badnaabaa furmaya sida runtii dalka lacag buu soo samaysan karaa lacag buu deynsan karaa mashaariic fara badan baa dalka laga heli karaa oo shaqooyin iyo waxbaa ka furmaya dalka insha allah haddii ilaa hidmo maayo walila ree hilow san weyn oo hasanow waliba rooga degmada gobolka bokool gaar ahaan degmada xudur wali eed handhawaayana eed handhawaayana deencafinta lansuubi soomaali guud ahaan barnaamijkii ood ka dhagaysanayseen radio muqdisho intaasi ayaynu kusoo gabagabaynaynaa intaynu ku kulmayno barnaamijkan barnaamij la mid a waxaynu idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo
aanu weli gaban yaro gurgaygu cantooba joogo garkayguna xaad lahay anuun guntiyeelan weli iyo haddow guudkuy caddaaday dhaciyo guluuf aan damayn galayuus baan ku korayo habeen labadiisa gelin dhigiyo qarax baan maqlaayo dhiguhu ila guuxayaan hurdada gami waaye jiifka hadduu galow meelka yeedho dhulkayla gariirayo gawduu ihayaa wadnuhu waxaan galabsaday dadu waxay iga goynayaan anigu weli taa ma garan habeen labadiisa gelin gigiyo qarax baan maqlaayo dhiguhu ila guuxayaan hurdada gami waaye jiifka hadduu galow meelka yeedho dhulkayla gariirayo gawduu ihayaa wadnuhu waxaan galabsaday dadu waxay iga goynayaan anigu weli taa ma garan
lagu soo irtiyo ilaa waageed magoolo waxbay garashadu tartaayo midhaad barri goosataa garad baha kuugu fiile gobol lagu soo hirtiyo ilaa waageed magoolo waxbay garashadu tartaayo midhaad barri goosataa garad baha kuugu fiile